bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal hamiin fayla weliba kadhawaadaasana warkii hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhaba qodobada warkaana hamiinamaysan ka dhegi doontaana weliba ku mid ahaa kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo shir gudoomiye shirlon ku hadalaya amniga magaalada baraawe gudoomiyaha marka oo la kulmi ururka haweenka farmaajo fariin candari shacabka soomaaliyeed daliska ciidanka xoogga dalka oo sheegay in iyo dileen saraakiil iyo weliba xubno al-shabaabe galmudug oo warhaa ku saartay howlgallada ku socda gobolka muduga axmed midoobe bulshada jubbaland kabaaqi inyo midooba puntland oo dowladda swiden kula hadalay kulheliydii howlo ku socda deegaanada maamulkaasi qodobada akhbaaraadka bannaanka warkaan haminam iska dhigi doontaan weliba ku mid eh dagaalka gobolka tigrey oo weliba say hoggaanka faafi goobo ku mid eh etoobiya waayahay dhegaystayaal weliba waa hamiinama ee isniinta taariikhdan iyo kabeeganta tumi sagaalka bali toddobaad ee labada kun labaatan kowda ciidniya kabeeganta ee weliba islaanan isdiyaaro fayla warkii hamiinama oo faahfaahsan waayahay dhegaystayaal kabalaabnoy qodobkanan ka horeeya ee warkaan hamiinama ee ku-siximaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo shir gudoomiye shirlan ku hadalaya amniga magaalada baraawe sida faahfaahinta warkan wasninka fiiriyow saciid maxamed nuur saciid sabriye
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana eh gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhaktar cali siciid fiqi iyo geekaway buuse shir gudoomiyey shirlunku hadlay amniga gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan magaalada baraawe oo ku mid ah degmooyinka dalka ka qobado doona doorashada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya shirka iyo wayballanku hadlay hoojiyowka amniga iyo wadashaqaynta laamaha amniga iyo maamulka shirka anti isu socodi iyo kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana eh gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhaktar cali siciid fiqi iyo fariin andadii shacabka ku dhagan degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose isagoona sheegay in magaalada baraawe iyo on aragan magaaliya ka dhiyi doonta doorashada xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waana iyo la shaqeeyari laamaha amniga ka howlgalow degmada baraawe gudoomiyaha gobolka iyo taliyaasha kaleba waxaa idinkula dardaarmayaa in ammaanka magaaladan si wada jir ah loogu shaqeeyo sidaan hore idinkugu sheegnay magaaladan waa deegaan doorashadii labaad doorashaha ka dhacayso waxaa muhiim ah in amniga la sugo waxaa sharaf idin ah maanta dadkii lagu seexanayo idinka inaad tihiin inaad sugtaan nabadgelyada deegaankan hoosha aa wadiinna waa idinku ammaanayaa hadduu ilaaha idhaahdana maaragta mar kaleaan isku soo noqonaynaa ma fahanta laakiin sidaan ku heshinay waa in maaragtay ammaankan si wada jir ah ma militari laga soo bilaabo ilaa shacabka oo xiriir xiriir ka wada dhexeeyo oo maaragtay ay ka wada shaqeeyaan si magaaladan dadka u arkaan in doorasho lagu qaban karo wabilaahi towfiiq shirkan uusageeka shir gudoomiye gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waaneh kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhaktar cali siciid fiqi ayaa weyba ku qayb galay taliyaha ciidanka booliska koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maamulka degmada baraawe saraakiisha ciidamada hooga dalka booliska nabad sugidda iyo amisom
ciidan mahadsanyiid saciid maxamed nuur sayid sabriya gudoomiyaha marka oo la kulamiyo ururka haweenka ee weliba degmada marka sida faahfaahinka warkan usaninka fiiro maxamed cabdiraxmaan maxmed yare
waxaa maanta xarunta maamulka degmada marka ka dhacay kulan uu gudoomiyaha degmada la qaatay ururka haweenka degmada marka kaasi oo looga hadlayay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen maamulka degmada marka iyo ururka haweenka degmadaasi iyo sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda degmada marka iyo deegaanada ku teedsan kulankan oo ay kasoo qayb galeen boqolaal haweena ayaa waxaa qayb ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada marka cabdulaahi nuur cali iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada marka nuurta xaaji suufi gudoomiye cabdulaahi cali axmed waafow oo hadal ka jeediyey kulanka ayaa sheegay in haweenka degmada marka looga baahan yahay ay ka shaqeeyaan sidii ay dib u soo celin lahaayeen bilicda degmada marka gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in haweenka ay yihiin kuwo ku dhex jira bulshada looga baahan yahay inay maamulka degmada usoo gudbiyaan dadka baahiyaha qaba sidoo kale gudoomiyaha ayaa kula dardaarmay haweenka inays caawiyaan iyaga dhexdooda sidoo kalena ay caawiyaan bulshada ay la nool yihiin asiga meel walba aad ugu jirtiin waad ku mahadsan tihiin waxaa idin la dardaarmaa hal iscaabiyo tan waa adduunyo qof walba waa ka tegayaa waa baxeenaa aan iscaabano qoftaanayna xanuunsan aan caabanno wixii u heli karno kun shilno gaduudan kun shilno gaduudan sadaqas galaa kii hal doolar baxsi karo sadaq waayo sadaq ma yaraato mana badnaato ninkii wax ilaahay asii haasto sadaqada ha la bixiyo baan ka faa'iidaysano kii hadda ka faa'iidaysten ilaahay ha ka ajir siiyo dhammaantaan insha allahu tacaala kulankan oo kale waxaan rabnaa annagu inaan mar walba isdhaco degmada marka ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo sannadahan dambe laga dareemayo horumarada kala duwan
ciidan mahadsi maxamed cabdiraxmaan ibraahim farmaajo weliba fariin candare shacabka soomaaliyeed sida faahfaahinka warkan usninka fiiriow cabdirashiid abuukar anteena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hambalyo ku aadan ciidda carafo u diray shacabka soomaaliyeed iyo muslimiinta caalamka ee u dabaaldegaya farxadda ciidan madaxweynaha ayaa tilmaamay fadliga ay leeyihiin maalmaha barakaysan ee ciidda carafo wuxuuna ku bogaadiyey dadka soomaaliyeed inay iskaalmeeyaan kana shaqeeyaan danta guud oo amniga ugu horeeyo bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan waxaan ugu hambalyanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta caalamka munaasabadan barakaysan ee ciidda carafo oo ah mid ku weyn diinteenna iyo dhaqankeenna suuban maalmahan barakaysan ee ciidda carafo waa maalmo ku suntan khayrka iyo cibaadada iyadoo dadka muslimiinta ah ay ku howlan yihiin gudashada waajibaadka xajka walow sanadkan aysan u suurtagelin muslimiin badan inay gutaan waajibaadka diiniga ah sababo caafimaad oo la xiriira cudurka safmarka ah ee covid nneteen saas darteed waxaan ku boorinayaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan xujayada soomaaliyeed ee qorsheynayay sanadkan inay gutaan rugniga xajka in ay beddelkiisa ku dadaalaan bixinta sadaqada iyo kaalmeynta dadka danyarta ah oo iyaduba ka mid ah acmaasha ugu wanaagsan ee rabbi loogu dhowaado madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa fariin iyo hambalyo gaar ah u diray ciidamada qalabka sida ee naftooda u huraya difaaca dalka iyo dadka soomaaliyeed si gaar ah waxaan hambalyo iyo bogaadin ugu diraya dhammaan ciidankeenna qalabka sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeenba u taagan difaaca qarankooda gaar ahaan waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u dirayaa halyeeyadanna ku qaadanaya maalmahan barakaysan furimada dagaalka iyo xarumaha difaaca dalka ugu dambayntii waxaan alla ka baryaynaa in ciiddan ciiddeeda kale uu alla nagu gaarsiiyo barwaaqo midnimo horumar iyo amni buuxa sidoo kale waxaan alla ka baryaynaa inuu naxariisto dhammaan dadkeennii naftooda ku waayey difaaca iyo horumarka dalkeenna ciid wanaagsan ciid mubaarak madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ummadda soomaaliyeed u rajeeyey inay sanadkan sanadkiisa ay ku gaaraan horumar barwaaqo amni iyo iskuduubni isagoona ku dhiirigeliyey dib u dhiska dalka xoojinta dowladnimada iyo la dagaalanka cadowga u taagan dhibaataynta dadka soomaaliyeed
ciidan mahadsin cabdirashiid ismaaciil abuukar anteena dagaal culus oo saadooyinka laxdhaafi weliba dhex maray ciidanka ee deegaanka ee qaycad oo qiyaasay siyeed kilomitir anjarta deegaanka bacadweyne ee gobolka muduga ciidamada dowladda soomaaliya weliba wehelyaayeen waxaan galmudug iyaga weliba taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed taxliil bihi weliba la hadalay idaacadda ciidamada qalabka wada isoona sheegay in al-shabaab howlgalka jeeka lakadiri soddon iyo shan xubnood iyo saraakiil saasoo kalena tiro kalena iyo ka dhaawacmeen taliyaha weliba wasxusay in ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo al-shabaab iyo ka furdeen saanad ciidan islamarkaasna howlgalada kudhanka eh iyo kasii socdo doonaan deegaanada gobolka muduga ciidanka xooga dalka soomaaliya weliba howlgala ka dhana al-shabaab kuwadana deegaana ku tirsan gobolka mudug iyo galgaduuda ee maamulka galmuduga howlgaladaas weliba qeyb ku-iina ciidamada daraawiishta iyo nabad sugidda galmuduga wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug weliba ku hadalay howlgalada ka dambeeyey oo ciidamada dowladda soomaaliya iyo xan daraawiishta galmudug iyo ka fulyahayaan deegaano ku tirsana gobolka mudug hanasona iyo ka sugan yihiin xubno hanasona iyo ka sugnaa xubno ku tirsan al-shabaab warha kubahii wasaaradda amniga ee galmudug weliba laga sheegaya in ciidanka qaranka iyo han galmudug iyo weerar qorshaysan iyo ka wadan shantii maalmood ee ka dambeeytay fariisimo al-shabaab iyo keliinga deegaana dhiniyada ku-xiga magaalooyinka camaara islamarkaasna khasaaro iyo kadeersiyan ee al-shabaab al-shabaab weliba jab iyo khasaare xoogan la kadeersiyay iyadoon markaasi ciidamada hawanta iniyo eyinga in la wareega goobo istaraatiijiga oo waana kumid kumidayeen qodobada iyo qaayacadda waana la rugeysanyay in markaasi iyo ciidamada iyo markaasi warfaylah inta badan iyo maadooyinkii dambe iyo howlgalo muhiima iyo ka sameyn waana ka ammaaneen wasaaradda amniga ee galmuduga madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam yana weliba oo ka munaasabada ciidul ciidulfadriga caawdiye hambali indiri dhammaan ummadaso muslimiinta ee gaar ahaan han soomaaliyeed meel walba iyo dunida ku rogaan welina madaxweynaha ilaahay inka baryay in ummado iyo dembiyadii uusan dhaafa welina kale uusa kala dardaaramay inuu is afyaan si markaasi ilaahay inka nahareysada madaxweyne axmed weliba hambali indiri muslimiinta dowladaha iyo lamada gole ee shaqaalaha iyo weliba howlwalinada dowladda ciidamada qalabka wadada sida jubbaland hanasona had iyo jeerba anteegin difaaca amniga ummadda soomaaliyeed ee xaasaskii ayuu weliba olaaday ciidamada qalabka wadadayana eri dhammaan bulshada qeybasho shal duwan iyana markaasi ankahambaliya maalinta ciidda ee bareeto e madaxweynaha weliba anka dambeyntii kala dardaarmay dadka reer jubbaland iniyo ka adkaadaan iniyo adkaad iniyo ka adkaysadaan midnimadiiyo wada shaqeynta iyo isnaxariistoosha ee dhatiyo ismarkaasi ilaahay ka wada naxariiso dhammaantiyo ayana eri wasiirka caafimaadka puntland doctor jama faarax xasan weliba jeega safaaradda sweden sweden ee nairobia kala kulumay petr smithon madaxa xiriirka iyo horumarinta sweden ee xafiiska soomaaliya wasiirka weliba warbaahinta kasiyay warbixin ku siiyay mashaariicda caafimaad ee ku socda puntland iyo dhaqaalo iyo ka bihayta dowladda sweden saasoo kale weliba la wadaagay qorsho wasaaradda ee sanadka ayuu ah ee caqabado ka jara isla markaasi lambaahiya in si wada jir ee lanka wada shaqeey sidii lan hela lahay caqabadooyinkaasi walay ku horseeda lahay wasiirka weliba safar shaka karooga magaalada nairobi welina laka waday inuus la kulama intuus rogo nairobi waana ka wada shaqey caafimaadka soomaaliya la wadaaga horumarinada wasaaradda iyo kuwad iyo qorshooshaiyo ka fadahan in la deera sanadka hatan iidan markaasi iyo qorshooyo fadaa in iyo deeraan weli dhegeystayaal warkii hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhabo ayaana kaguda jarna haddana akhbaaraadka banaanka mucaaradka gobolka tigray ee etoobiya waliba fuliyey howlgala ku dhanne ciidamada taageersan dowladda ee ka sugan gobolka dariska ee afaar welina sidaas axadii sheegay afhayeenka ka hadali taasoona furti furan cusub oo markaasi dagaal jetow reda weliba a f b sheegay in howlgalkan us ay koo kooban waana la beegsaday ciidamo sigaar ah tobabaran iyo maleeshiyaad hanasona ee hakujeeda gobolka oromiya ee xuduudan ee tigray iyo weliba afaar weliba tallaabadan ayuu qaadanaya xaqiijiyaasi in ciidamada diblannaqa gobolka oromiya welina ka guuleysaday midaasi iyo eri jetow oo intaas ka dari in markaasi iyo jaraan khasaare balse iyo linsheego kornataradiyo howlgalkan weliba hayko eed kooban oona lakala shal buriyay maleeshiyaadka cayayaanka ayuu ku mid ah oromada badanshona laka qasabay dagaalka micno aan lahaynin lari afhayeenka aan hadal iyo gobolka afaar ma ku jawaabna codsiga la faday in markaasi uan ku hadala arinta in markaasi anfar iyo iyo weliba markaasi tigrey iyo ishaysadaan arrintan weliba kuweyse iyadoo markaasi dhowr ku mid ah maamulada dalka etoobiya iyo sheegaan in iyo kabeere kabarahayan dagaalse markaasi gacan ku siiyaan ciidamada dowladda iyo maamulka anfaar waana waana ku mid ahayn maamulada iyana sidaasi isu sheegay warbaahinta dowladda etoobiya iyana shalay daabaadi bayaanka eedan in t b l f in iyo isor istaagii ka sameeytay gargaar langwadi gobolka lamarsi waana gobolka afaar langwadi iyadoon markaasi ay adeegsadaan duqeymo culus iyo weliba xub weliba shishal duban jeto iyana beenayay in wal gargaar ah iyo deersi lahayan isku hor istaagaya laga sameeyo dhegeystayaal weliba taninka dhan warkii haminama ee idaacadda raadiyo baydhaba intii warkan lamid ah dibinku kulmaanana weliba siinku tawaane sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu